asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu akheerta qiimaha rahawada naga baxriday meel kastoo daliya dibadda aad naga dhegaysaneysaan kuna soo dhawaada war ruuxii daliya dibadba idinkahanay habeenkan caawa warkana waxaa soo wadi jiray idinku soo tabinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad qodobada warka hadal u furmaya somalilan iyo puntland iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo ka hadlay arrintaasi dhinaca kalena madaxweynaha puntland ayaa nidab ku maray soo celinta iyo gaadhitaanka xuduudaha maamulkiisa ee uu sheegay in ay ka maqan yihiin doorashooyin dhinaca baarlamaaniga ah oo looga dareeray dalka ciraaq xilli ay cirka isku sii shareerayaan qaraxyada iyo qaranaasaha ka taagan dalkaasi dal xoogan oo laga soo sheegaya magaalada ceelbuur iyo khasaaraha ilaa hadda ka dhashay saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubba oo lagu dilay gudaha magaalada kismaayo dowladda kenya oo ka aamustay jawaab ku bixinta xadhiggii qusulka soomaaliya iyo eeda argagaxiso oo soo baxaya akhyaarta qiimaalaha wadanaga dhexdheedha intaasi waa qaar ka tirsan wararkii aanu caawa idiin haynay haatana kusoo dhawaada warkiof gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ahna gusimaha gudoomiyaha golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax ayaa maanta ka hadlay aragtidiisa ku aadan shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye ee maalintii shalay kusoo gabagaboobay magaalada hargeysa faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya yuusuf maxamed ismaaciil gudoomiyaha oo la hadleeyey warbaahinta mar ay kula kulantay xafiiskiisa ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxaad ka bixiyey sababta mar kale hoggaanka xisbiga kulmiye loogu cusboonaysiiyey inay shanta sano ay soo socoto hoggaamiyaan xisbiga taas oo ku qotonta ayuu yidhi in maadaama labadii doorasho ee madaxtooyada iyo deegaanka ay guul soo hooyeen xisbiga laysku afkartay in dib loogu jadidiyey xilka
shirkii kulmiye waad ogeydeen guusha ku dhammaaday wax kasta ha laga sheego muddo badan dib ha u dhaco caadada kulmiya sidaa ahaan jirtay oo ilaa intuu mucaaradka ahaa iyo muxaafidka ahaa waxa weeye dood xusbigu saasay u jirtay shirkii burco waad ogeydeen sidaas kale dooduhu u jireen waxa weeye waa xusbi dimuqraadiya dad badan oo kala duwan afkaar badan baa ku jira marka waa la yska qabtaa laakiin caado wuxuu uleeyahay aakhirka in laysu tanaasulo si aad arkayseen laysu wada tanaasulay nin waliba hankii uu lahaa dhaqay si loo badbaadiyo xisbiga kulmiye hogaanka dee hogaanku waxa weeye laba doorasho doorashadii madaxweynaha iyaga hogaanka xisbiga ahaa doorashadii dowladaha hoosena iyaga ahaa labada jeerba kulmiye guul buu gaaray marka waxaa laysku raacay in hogaanka sidiisii loo daayo maadaama ay wax dhibaataa keenina labadii jeerba ay guul keeneen waxaanu rajeynaynaa ka saddexaadna inay guulayaan doorasho soo cirkeen mudane baashe maxamed faarax waxaa la weydiiyey oo kale xilliga uu madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaayo labada gole u jeedin doono khudbad sanadeedkii dastooriga ahayd waxaanu kaga jawaabay waxa weeye golahu fasax buu ku jiray wuxuu insha allah wuxuu furmayaa maalinta sabtida subax subaxii guurtada laftigeeduna iyana waa waa nala mid oo iyana waxay furmaysaa sabtiday furmaysaa marka dee madaxweynaha laga sugayaa waktigu soo cayibo waxa weeye madaxweynahan ugu teganaa weydiinayna waktigu qabanayo marka waad ogaan doontaan wakti kala qabanayo insha dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ahna kusimaha guddoomiyaha golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax waxa uu ka jawaabay su-aal nuxurkeedu u dhacayay in wadahadal u bilaabmayo somalilan iyo maamul goboleedka puntland oo ka tirsan dalka aynu jaarka nahay ee soomaaliya waxaanu hoosta ka xariiqay inaan laga wada hadli karin wax ku saabsan xuduudaha somalilan balse la isla gorfayn karo nabad ku wada noolaanshiyaha labada dal waxa weeye wadahadalladu waxa weeye sidaynu u wada noo deris u ahaan lahayn oo nabad ugu wada noolaan lahayn xuduudda somalilan korkortan ma leh cid lagala hadlayaa ma jirto waxa weeye waa xuduud waa calaamadaysan tahay waa la yaqaan marka dee wadahadalku ma aha in xuduudda somalilan iyo sool iyo midna laga wada hadli maayo waxa laga wada hadlayaa waxa weeye laba dawladood oo Soomaaliya iyo Soomaaliland oo darisa oo isxaq dhowra xuduudooda wax xuduuda laga wada hadlaya ee ma ay jirto marka haddii dadku haddii daris yihiin nabadgelyo ka wada hadli karaan waxyo kale ka wada hadli karaan laakiin xuduudaha Soomaaliya waa laba taataan laga cidna lagala kufurtoobi maayo
dhinaca kalena wasiirada arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan iyo daakhiliga mudane maxamed biixi yunis iyo maxamed iyo cali maxamed waran cadde ayaa dalka etoobiya kulan kula yeeshay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyada ee puntland masar gaas labada wasiir oo maalintii isniintii kasoo degay labada wasiir oo maalintii isniintii kasoo laabtay shir weyne lix iyo labaatankii ilaa toddobiyo labaatankii bishan abriil ay kaga qayb galeen magaalada daahir daar ee dalka etoobiya ayaa saxaafaddu u sheegay in halkaasi kula kulmeen madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliya ee puntland isla markaana kala hadleen khilaafka ku saabsan deegaanada bariga ee maamulkiisu sheegto una sheegto hab qabiil waxaa loola qoran madaxweynaha puntland somalilan waa wadan xora oo aan weli la taraafin laakiin keligii taagan oo la xuduud macayana oo aanay somalilan samayn balse ingiriisku ka tegey waxaanu u sheegnay madaxweynaha puntland halka xuduudka somalilan joogo nabadgelyo iyo wanaag ayaanay naga dhexeeya kuwa somalilan iyo puntland ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan mudane maxamed biixi yoonis dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed iyo puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa markuu uu dhammaaday shirkii dalka etoobiya kaga qayb galeen waxa uu fariin uu ku baahiyey barta xidhiirka bulshada ee facebook uu ku leeyahay uu ku sheegay inay si dhaqsa a u soo celin doonaan dhulka maamulkiisa ka maqan oo uu ula jeedo deegaanada sool buuhoodla beriga sanaaga oo somalilan ka tirsan xuduud ahaan xuduudaha buntland in aanu gaadhno waa ballan aanu qaadnay dadkana aanu u sheegnay waana naga go-an tahay sida ugu dhaqsaha badan in aanu ku gaadhno insha allah ayuu yidhi masargaas isagoo intaas raaciyey ciidamada puntland waxay awood u leeyihiin inay difaacaan qaranimada puntland oo ay sugaan xuduudaha dalka iyo nabadiisaba wararka ka imanaya magaalada ceelbuur ayaa sheegaya in saaka uu halkaasi ka dhacay dagaal culus dagaalkan ayaa la sheegaya inuu udhexeeyo ciidanka etoobiya ee ku sugan halkaasi iyo xogaga ururka al-shabaab dagaalkan ayaa la sheegaya in laisoo adeegsanayay qeybaha kala duwan ee hubka maacada khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkan laakiin wararka hordhaca ee helaysa shabakada caalamiga ee somalia ee astronews com ayaa sheegaya in khasaaruhu uu u badan yahay kooxaha dagaalamaya dhinaca kalena dagaalkan ayaa saameyn taban ku yeeshay dadka shicibka ah ee magaalada ku noolaa oo markii horeba la daalaadhacaya abaara iyo biyo la-aan baahsan oo soo fool saartay muddooyinkii ugu dambeeyey iskaabsiinta magaalada ayaa gebi ahaanba go-aan taasoo su-aal gelinaysa helitaanka xogo lagu kalsoonaan karo oo ku-aadan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan goor hore oo saaka ah ka bilaabmay magaalada ceelbuur raagu hubaysan ayaa xalay kismaayo ku dilay saddex nin oo ka tirsanaa ciidanka ammaanka ee maamulka ku-meelgaarka ee jubba goobjoogayaal ayaa u sheegay warbaahinta inuu dilku ka dhacay xaafadda viya afmadow raggii geysana ay baxsadeen ciidamada ammaanka ee maamulka ku-meelgaarka ee jubba ayaa gaadhay goobta ay wax ka dhaceen waxayna sameeyeen howlgallo aan la sheegin cidda lagu qabqabtay lama garanayo sababta iyo cidda ka dambeysay dilalka saddexda askari magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo xarun ah maamulka ku-meelgaarka ee jubba ee uu hogaamiyey axmed madobe ayaa maalmaha waxaa kusoo kordhaya dilal qorshaysan oo inta badan loo geysanayo askarta maamulka kismaayo ilaa haddana maamulku ma uu soo bandhigin cidda rasmi ahaan ugu dambaysa faralkani inkasta oo ay sheegaan in ay arrimaha ka dambeeyaan dad qaswadayaal ah iyo argagaxso ahi dowladda dalka kenya ayaa dhagaha ka furaysatay inay jawaab ka bixiso dalabaad dhowr ah oo loo xidhiidho xadhiggii qusulka soomaaliya ee kenya uga yimid dowladda soomaaliya ciidamada ammaanka ee dalka kenya ayaa u dhacay aqalka qusulka kadibna xabsiga u taxaabay dhowr saacadood dhowr saacadoodna haystay qusul siyaad maxamuud shire oo ah qusulka soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi ee dalka kenya qusulka ayaa isagu u sheegay ciidamadii aqalkiisa usoo dhacay ee baaritaanada ku sameeyey mase jirin cid dheg jadaq u siisay xoga ay si hoose u shaaciyeen ciidamada kenya oo laga soo xigtay ila wareedyo ayaa u sheegay barta internetka ee zangambi dotcom ee ciidamada kenya ay heleen xogo qusulka la xiriirinaya argagixiso dowladda kenya ayaan gebi ahaanba dafirtay inay xabsiga saacada ku hayeen qusulka soomaaliya u fadhiya dalka kenya taliyaha ciidamada booliska kenya david kimayo ayaa sheegay in ciidamada kenya aanay xabsiga dhigin qusul siyaad shire dowladda kenya ayaa ciidamadeedu xabsiga dhigeen in ka badan afar kun oo ruux oo soomaali ah oo intooda badan laga aqoonsay xaafadda islii ee magaalada nairobi kenya ayaa sheegtay in howlgalladan ay uga dal leedahay in ay ku sugaan ammaanka islamarkaana ay dalkooda uga saaraan dadka bilaa sharciga ku jooga dalkaasi ugu dambayntiina dadka reer ciraaq ayaa u dararay doorashadii ugu horeysay ee dalkaas laga qabto tan iyo markii ciidamada maraykanku ay ka baxeen wadanka ciraaq doorashano ayaa ah mid si dhow loola socdo gaar ahaana beesha caalamka waxaanay u tahay dowladda uu hogaamiyo nuur al almaariki tijaabo adag oo ku aado suuragalnimada inuu dalku gaadho heer qofka cod kursigiisa lagu saaro kursiga lagu saaro codna lagaga qaado laakiin dadka faraaqiya siyaasada bariga dhexe ayaa sheegaya in rajadaasi ay weli tahay mid fog oo dalku la daalaadhacayo qalalaasaha ka aloosan guud ahaanba gobolka doorashadan maanta oo arbacaha dadka reer ciraaq u dareerayaan ayaa waxay soo dooranayaan mudanayaasha baarlamaanka ra-iisul wasaare nuur almaariki ayaa doonaya inuu xisbigiisu mar kale aqlabiyad uu helo si uu usii haysto awooda dalka balse orodhihii doorashada ayaa waxaa hadheeyay qalalaaso ballaaran oo dad badani ku diteen halka dhaawac iyo hanti badanina ay jirto doorashada doorashadan ayaan ka dhici doonin qaybo ka mida gobolka ambaar ee suniyiintu degan yihiin dowladda nuura almaaliki ee ay hogaaminayaan shiicada ayaa dagaal kula jirta ururo gacansaarada alqaacida oo gobolkaas ku sugan dhinaca kalena waxaa jira hurguf xoogan oo u dhaxaysa suniyiinta iyo shiicada dalka wada degan akhiyaarta qiimaalaha wadanaga dhexdhadhay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa war ruuxii dal iyo duudu idinka haynay warkana waxaa soo wadi jiray idinku soo tubinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad warka warka xiga hortii waxaan idinkaga tegaynaa dhinacii
شكال بغاك كثيرة إذا الشادر مذوي شاشرب عليه وشلا وبقرتي شكال بغاك كثيرة إذا الشادر مذوي شاشرب عليه وما الشاعة دنيديو الرجوش انجوكاد شارتي غليبي وما الشاعة دنيديو الرجوش انجوكاد شارتي غليبي مريان كبو شبري يا شكرونا وين كايشك وحال يا سبع مريان كبو شبري يا شكرك أمانة شكرك الماما شكرك أمانة شكرك الماما شكرك أمانة شكرك الماما شكرك أمانة شكرك الماما مجيان لا شوقي شكي تكلمي وشميوت بنجر شيخ وعاني تلاقي وشميوت بنجر شيخ وعاني تلاقي شتلقى تقول لقنا شيطان وشميوت بنجر شيخ وعاني تلاقي وشميوت بنجر شيخ وعاني تلاقي ستلقى تبور لقنا سيدا